maalinta berrita ah ayuu ku egyahay wakhtigii loo qabtay in lagu soo gebagabeeyo doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka ilaa haatan waxaa la doortay ugu yaraan laba boqol shan iyo labaatan kursi waxaana dhiman doorashada konton kursi warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
maanta oo qura ayaa ka harsan wakhtiga loo cayimay jadwalka doorashada soomaaliya oo ku beegan shan iyo tobanka bishan aynu ku jirno welina waxaa muuqata inaan lasoo dooran qaar ka mida kuraasta golaha shacabka jadwalka doorashada ee shan iyo tobanka maaj ku astaysan ayaa waxaa ka sii horreeyey kii hore u fashilmay oo ku beegnaa shan iyo labaatanka bishii februari haddaba maxaa keenay in doorashadu ku qabsoomi weyso wakhtigii ugu dambeeyey ee loo cayimay ilaa intee la-eg ayayse sii jiitami kartaa arrimahaasi ayaa waxaa aragtidooda ka dhiibtay xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed maxamed mukhtaar ibraahim oo ah wasiirkii hore batroolka ayaa v o a uga warramay sida uu u arko jiitanka doorashada ka muuqda doorasho in la qabto waxay mar walba isugu jirtaa arrimo siyaasadeed iyo arrimo farsamo marka waxaanan mar walba iswaafaqsanayn marka jadwalka siyaasadeed iyo jadwalka farsamo waxaad u malaysaa golaha wadatashin qaranka markay yimaadaan inay u fikirayaan sida dad farsamo yaqaano oo kale ah oo ay leeyihiin lixdan casho shan iyo toban casho tiro nooca ayaan lagu qabto doorashada ayagoo ka fiirinaya dhanka farsamada oo ah manaha imse xildhibaan ayaa laisu keeni karaa halkaa la geyn karaa guddiga ay tegi karaan waxyaabihii agabka ah loo baahnaa lagu diyaarin karaa ayagoo mar walba aanan xisaabta ku darayn manaha jadwalka siyaasadeed oo ahayd arintan goormaa laga heshiin karaa oo tusaale ahaan haddaan usoo qaadana arrimaha gadob waan ognaha waa arrimo siyaasad u cakiran marka arrimahaas marka in go-aan laga gaaro oo laga heshiiyo wakti ka duwan ayay u baahan tahay midda ay ku dhawaaqayaan oo ah wakhtiyada ay qabtaan so marka jawaabtii kooban waxay tahay waxaan iswaafaqsanayn jadwalka siyaasadeed iyo jadwalka farsamo ee ay ku dhawaaqayaan golaha wadatashiga qaranka haddii aan usoo gudbo middan kale oo ah baarlamaanka hadda sidaan ognahay laba meelood saddex ka badan ayaa lasoo xuray shan iyo tobanka bisha februaayo way jiri doonaan in ku filan kooramkii ama tiradii loo baahnaa baarlamaan inuu fadhiisto sidoo kale waxaan ognahay xogayaashii golaha aqalka sare iyo aqalka golaha shacabkaba inay la soo xiriireen guddiga doorashooyinka oo ay leeyihiin noogu soo gudbiya xildhibaanada doctor cali siciid maxamuud oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa si kooban uga warbixiyey waxyaabaha ay la tahay in jadwalada doorashadu ay u dhicisoobaan isagoo sidoo kalena xusay in iminka loo baahnaan doono in jadwal kale la iclaamiyo waan isleeyahay mar kale ayaa loo baahnaan doonaa in dib loo jadwaleeyo kuraasta dhiman aqalka hoose iyo soo xelistooda mar kale in waqti loo helo madasha wadatashiga qarankana waxaan isleeyahay mar kale ay shir iskugu imaan doonaan ama qalabka fogaan aragga ee zoomka ku shiraan ama si toosa iskugu yimaadaan kuraasta dhiman ee aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya waxaa is leeyahay weli aaday u badan yihiin konton kursi ayay ku dhow yihiin soo waqtiga loo baahnaa doonaa aan ka yarayn laba toddobaad ilaa bil in mar kale la qabto meelaha caqabaduhu ka jiraan ee keeni kara in doorashadu ay sii daba dheeraato ayaa waxaa ka mid a ismaandhaafka ka jira deegaan doorashada labaad ee jubbaland gaar ahaan lix iyo tobanka kursi ee taalla magaalada garbaharey waxaa jira caqabado waaweyn oo weli taagan sababtoo waxaan ognahay gedo in ay ku tartamayeen farmaajo iyo axmedooba inay ku tartamayeen oo qof walba uu doonaya saameyn inuu ku yeesho haddii marka la yidhaahdo lix iyo tobanka kursi ee gedo ha laga socdo ee lama dhayarsan karo lama dhihi karo keliya ha laga socdo ayadoo aysan macnaa waxa weyn aysan dhicin oo kale ee lagama soo qaadi karo marka waxaan filayaa in golaha wadatashiga qaranka inay muhiimad siiyaan arrintan sidoo kale arrinta geda waxay salka ku haysaa maamulka jubbaland iyo qaabdhismeedkiisa awood qaybsigiisa iyo dadka wada degan sida ay u wada heshiin karaan cabdulaahi mahdi xuseen oo ka mid a siyaasiyiinta sida dhow ula socda doorashooyinka ayaa soo hadal qaaday qaar ka mid a kuraasta la doortay iyo xaaladaha cusub ee ka soo cusboonaaday maamulada qaarkood ilaa haatan waxaa soo gabagabooday gobolada waqooyi banaadiriga sidoo kale shan iyo tobanka ee laba maamul goboleed oo koonfur galbeed iyo galmudug ayaa waxay astaayeen inay kusoo gabagabeeyaan ilaa lix kursi ayaa jowhar taalla iyadana weli aan xataa lasoo shaacin culeyska kale ugu weynna wuxuu ka jiraa maxaa la yidhaahdaa dhanka garbaharey ee dowlad goboleedka jubbaland taas oo ah midda ugu caqabada ama culayska badan oo ka imaan doono ugu dambayntii doctor cali siciid ayaa soo bandhigay sida ay la tahay xalka kuraasta lagu muransan yahay ee taalla gobolka gedo si halkaasi ay doorashooyinku uga dhacaan khilaafka ugu weyn hadda kuraastaas waxaa isku hayaa waa axmed madoobe iyo madaxtooyada marka inay ugu yaraan intay wada hadlaan ogtahay filis soomaaliya iyo madaxtooyada axmed madoobe ay arrintaa si degan oo hoose uga wada hadlaan kabacdin ay ugu dambeyn ku heshiiyaan moogta kuraastaas waa lix iyo toban kursi inay xataa intay kala qeybeyn ay yidhaahdaan intuu tanaasul yimaado adigani sideed kursi soo saar anigani sideedan soo saaraya kabacdin khilaafka halkaas oo ku dhammaado oo hal maalin mase laba maalin ba lagu soo gebagabay kuraasta meeshaas taal xasan kaafi qoyste v o a muqdisho